بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فاصل وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وصلاة الجماعة صلاة جمع لقد كنيي سنة سنوية مؤكدة لأتكيي وعلى المأموم مأمومك أما كي كدينيينا كركي سوحا ساراً an yanwiya inuu niyoodo alitimaama ku dayasho duuna alimaami imaamkiisa ma saarna musanifku raxmat ullaahi calayhi halkan waxa uu ka gudagelayaa salaat ljamaaca salaaddii jamca lagu gudanayey oo salaaddii faradka ah ee masalan jamaca lagu gudanayey ayuu xukunkeedii ka hadlayaa waxaana uu tilmaamay inay tahay sunno la adkeeyey waana wejiga uu doortay imaamu raafici oo shaykheynka markaa madhabka ee muta-akhiriinta waxa weeye sida uu doortay wey imaamu nawowi isagu waxa uu doortay in markaa uu yahay waxa weeye fardu kifaaya inuu fardulkifaaye yahay sidaasi ayaa uu doortay waxaana aynu odhan karnaa waxa sii rajaxanba in la yidhaahdo waa fardulcayn waayo adilada fardu kifaaya loo daliishanayo ayaa fardulcaynka lafteeda loo daliishanaya si badan markaad isha u gelisana ahlulcilmigu adilo badan bay isu soo daliishadeen laakiin waxaa iigula xoog badan in la yidhaahdo waa fardulcayn ilaa licudurin cudurdaar inuu jiro mooyaane cudurdaaradeedaasi iska badan oo ay dhici kartaa ilaa afartan cudurdaar iyo ahlulcilmiga in badan inay sheegaan laakiin sida kale waxay noqonaysaa fardulcayn oo qofka awoodi karaya ee aan cudurdaarna haysan inuu aasim ku noqonayo inuu jamaacada iman waayo marka marka wuxuu inoo tilmaamayaa ma'muumkii inay saaran tahay inuu niyoodo ku dayasho ku dayasho inuu niyoodo imaam kaste waxba shardi aanay u ahayn oo isaga in loo sunneeyo mooyaane si uu fadiilada usoo xasiliyo mooyaane waxba waxa weeye inaan lagu waajib yeelay waayo shaksigu sideedaba imaa salaada inuu munfarid ku tukanayo iyo ma iyo imaa maca aljamaaca inuu tukanayo jamaaca la jirkeed oo inuu keli yahay iyo inuu jamac la tukanayo waa labada midu imaamku markaa labadooda wuu ka dhexeeyaa oo axkaamta qaarkeed marka laga eego xukmulmunfarid buu qaataa oo gaar buu yahay waa shaksiga keligii taagan ee lagu dayanaya bishardi salaaduna waa markaanay salaad jumca ahayn ama jumca hadday tahay isaga laftiisa waa loo shardinayaa inuu imaamnimada niyoodo maxaa yeelay salaaddii baabaan ansaxayn jamaaca la-aan oo jamac in la helo mooyaane salaadba waanay noqonayn mid imaam iyo mid ma'muumaba axkaamta qaarkeedna imaamku wuxuu shabahaa jamaacada inuu la jiro sidaa daraaddeed ba ahlulcilmigu fii bacdi almawaadic oo halkan iyo ka mid tahay isku khilaafayaan ma la shardin mise lama shardin oo imaamka inuu jamaaco niyoodo miyay shardi u tahay mise uma aha markaa sida saxiixa uma aha ee waa loo sunneeya waa fiican tahay si uu ajarka u helo wa inamaa likulli mri'in maa nawaa waayo shaksigu wuxuu niyoodo ayuu leeyahay amaa shaksiga ma'muumka ah isagu iqtidaa iyo ku dayasho inuu niyooda waa lagama maarmaan salaadiisu inaanu u madax bannaanayn ay cid ku xidhanta oo raabida cid kale ku tahay mid ku xidhan inuu niyoodo si ay u ansaxdo oo raacitaankanuu imaamka raacayo iyo dibdhacanuu salaadiisii markuu doono ka dibdhacayo wakhtiguu u baahnaa inuu rukuuco ama uu sujuudo lilitibaac isagoo raacaya imaamka darteed inuu meel u helaa waa lagaba maarmaan waayo haddii kale wuxuu noqonayaa keligaana maa tukan imaamkana kumaad xidhan dabeedna cidlay noqonaysa si aanay labada midnaba aanay u seegin oo cidlo uga dhicin waa inuu iqtidaa niyoodaa wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama alxoru xorkii inuu ku daydo bilcabdi addoon ka wax tujinayaa inuu addoon noqdo waa bannaanta marba ka ba'du gashaa wax tujinaya marka an ya'tama inuu ku daydo alxoru xorkii bilcabdi addoon oo ka wax tujinaya imaamka ahe addoon noqdaa waa bannaanta walbaaliqu kii qaangaadhka ahaa bilmuraahiqi kii qaangaadhka ku dhowaaday inuu waxa weeye uu markaa tujiyaana waa bannaanta oo ka wax tujinayaa uu noqdo muraahiqa kan markaa qaangaadhka ku dhowaaday ay manqaaraba albuluuq waxaase uun halkan looga jeedaa sabi mumayiza farqi ma laha inuu muraahiq yahay oo qaangaadhnimada sigay iyo inuu ka yar yahay min xaysu alaxkaam farqi ma leh ee mar hadduu mumayiz yaho wax kala soocayo xukmu lmuraahiq buu leeyahy sabigii uun aan mumayiska ahaa ee wax kala soocayey ayuunbay ku dhacaysaa muraahiqan maanta la tilmaamaya ee qaangaadhka dhodhoweeyey walaa tasixu mase ansaxayso qudwatu rajuli nin inuu ku daydo bimra'atin haweeney nin haweeney inuu ku daydaase ma ansaxayso oo ta wax tujinaysaa inay haweeney noqoto ma suuragal ah waayo mas-uuliyadda intaa leeg iyo xilka intaa leeg ma qaadi karto arrin markaa saxana ma noqonayso inay imaamadii gabadhi tawallido walaa qaari'un biummiyin mid qaari ah oo wax akrinaya oo bimacnaa faatixada saxaya biummiyin mid ummiya oo faatixada aan saxaynin inuu ku daydaana arrin saxa maa halkan waxa uu rabaa baabka salaada marka la joogo qaari waxaa la yidhaahdaa man yuxsinu qiraa'ata alfaatixa cidda hagaajinaysa qirada faatixada qur-aanka inta kale hadduu doona ha khalkhaldayo siduu rabo ha u akhrinayo faatixadaa rukni ah alfaatixa mar hadduu saxayo oo uu garanayo oo si wacan u akhrinayo oo markaa aanu ku samaynayn khalad macnaha bedelaya oo laxnigaa aanu la imanayn xaaladda noocaasiya qaari baa la ictibaarinaya qur-aan kaleba yuu aqoonina hadduu qur-aanka inta kaleba ha saxayo si wacan ha u akhrinayo ee faatixada wax ka xumaynayo markaana ummi un buu noqonaya fii hada albaab mar haddii la joogo waa ummi si kasta waxa u qorayo qoraalkaa ku fiicnaado qur-aanka inta kale si wacan ha u itqaaninayo o hagaajinayo faatixadaa baabkan ka qusaysay oo rukni ahaydee mar hadduu iyadii kharibay oo khaldayo umi weey fii hada albaab mar haddii la joogo markaa shaksiga noocaasi ah an ahlulcilmigu laba qaabba way u kala saaraan qola waxay yidhaahdaan laxnigaa uu faatixada ku samaynayaa bicudrin aw bikayri cudrin tay doonaysaba ha noqoto ama cudurdaar ha keeno ama yaanu keeni ee waxa weeye haddii cudurdaar uu leeyahayna isagaa cudurdaarku quseeyaay adiga kuusoo tacadii maayo kuuma soo gudbayo marka mar hadduu faatixadii kharibayo oo aanu saxaynin haba yidhaahdo cudurdaar baan leehay ama waan carab la-ayo xuruufta qaar baanan karayn ama wax kala iga yara si ah ama waxa weeye haddaaban dee rayska cagaa soo geliyey oo muslimnimaduba shalay bay ahayd iyo wuxuu doonayaba ha yidhaahdo oo isagu cudurdaarba ha lahaado cudurdaarkiisu isagu ku gaar yahay inuu ku tujiyo maaha ahlulcilmiga daa'ifo ka mid a dariiqadaasay maraya daa'ifo labaad waxay leeyihiin maya ee shaksigu mar hadduu cudurdaar leeyahay oo meeshii cudurdaar yaallo faatixa iyo keyrkeedba de waa loogu cuduraya oo mar haddaynu isla garanay naftiisa in loogu cudrayo labada qowl baynu isku waafaqnay naftiisa in loogu cudrayo oo isaga loogu cudurdaarayo cidda ku xidhatana salaadeedu way ansaxaysaa waayo daliil khaasoo nahiyey lama hayo mar haddaan daliil gaara loo hayn oo diidayo sida dumarkii oo kale inay rag tujiyaan oo meeshii daliil gaaraa diiday aynaan lahayn waxa weeye shaksi kasta kullu man saxat salaatuhu saxat imaamatuhu waman laa fala ila bidaliili waxa weeye mid kastoo salaadiisu ansaxayso imaamnimadiisuna way ansaxaysaa mar haddii isagaba tiisu ansaxayso inuu imaam noqdaana way ansaxaysaa ilaa bidaliilin daliil inuu meesha yaallo daliil ka khasiso oo yidhaahdo shaksiga noocaasi ee salaadiisu way ansaxaysaa laakiin cidda noocaasa ma tujin karo dee taasi waa mas'alo gaara laakiin haddii kale mar hadduu cudurdaar leeyahay waxa weeye maqaamka imaamada ee sharafta leh waa gayaa qowlka dambe ayaynuna rajaxaynaa oo u iilanaynaa waxaynu leenahay shaksiga mar haddii salaadiisu isagaba ansaxayso daliil gaar u cayimay inaanu maqaamkan geyna aanu jirin waxaweye imaamadiisaas waa ansaxaysaa haba la yidhaahdo waa laga fiican yahay oo kani halkan kuma habboonayn laakiin wax salaada budlaan loogu xukumiyaa meesha ma taalo waayo asalka ah cibaadaadka dadka muslimiinta ahi waa sixa waa inay ansaxaysaa asal u ah oo aan la odrhan qofna cibaadadiisu waa burtay ila bidaliilin waayo kullu man tacabud allah calaa qadri istidaacatihi falaysa caleyhi icaada qof kasta oo alle ku caabudo intuu kari karayo wax soo celina laguma laha oo isaga soo celin marka hore laguma laha dii cidda ku dayato ee ka farac noqotona wax soo celin loo saaraa meesha ma jirto waayo ataabicu lahu xukmu maa huwa matbuucun lah taabicu wuxuu raacaa xukumka wuxuu dabajoogga u yahay haddaan daliil ka khasisanoo diidin oo la odhan qaacidada daliil heber baa ka saaray oo masalada ka bixinaya وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام وهو عالم بصلاة أجزاءه ما لم يتقدم عليه وأي موضع أي وفي أي موضع ميل كستو صلى وكتكدو أي المأموم كمأموم كاهي ميل كستو وكتكدو في المسجد مساجد كقديس بصلاة الإمام أي رابطا حاله يهي متكو حرية صلاته yacnii ma'muumku salaadiisa bisalaati alimaam salaada imaamka xaaluu yahay kii ku xidhaya meel kastuu masaajidka kaga tukado wa huwa xaaluu ma'muumkuna caalimun og yahay bisalaatihi ay bisalaati alimaami imaamka salaadiisana uu og yahay oo intiqaalaadkeeda iyo qaabka u guurguuraya uu la socdo imaa mushaahada uu dee arkayo ama mushaahada bacdu saf safafka qaarkood ama safka wax ka mid a inuu arkayo ama dee mubaliq iyo cid soo gaadhsiinaysaaba inay jirto qaababka noocaasiya lagu ogaadana uu ku ogaanayo ajzaahu arrintaa iyada ahi way ka gudaysaa oo salaadaasi waa ka gudaysaa maa lam yataqadam calayhi inta aanu ka hormarin inta aanu ka hormarin dadku marka ay isku xidhanayaan waxaa ka suuragal ah saddex alaba waa ka suuragal tusaale ahaan inay isku maqaam isku makaan ku sugan yihiin sida masaajid labadiba inay ku wada jiraan masaajidka lagu wada tukanayo imaamkii iyo ma'muumkiiba masaajidka inay ku jiraan iyo in midkoodna masaajid ku jiro oo imaamkii ah ma'muumkuna khaarij almasjid yahay imaamkuna masaajidka ku jiro ma'muumkuna masaajidka aanu ku jirina dibadda uga baxsan yahay iyo mawdica ay ku tukanayaan masaajidba inaanu ahayn marka lasoo ururiyo saddexdaasi ku ururaysa marka wuxuu inoo tilmaamay ka ugu horeeyo ah hadday masaajidka ku wada jiraan hadday masaajidka ku wada jiraan meel kasta oo uu masaajidka kaga tukanayo masaajidka mawdic quraa la xisaabinaya meel kasta oo masaajidka uu kaga tukanayo oo imaamka salaadiisana uu si wacan ula socdaa salaadaas waa u gudaysa haddii doonto karaahiye iyo in laga fiican yahay haba soo gasho lakiin waa u gudaysa marka hal qayd oo kale ayaynu u raacinaynaa oo bishardi inaanu noqon munfarid khalfa saf mid saf gadaalkii keligii ku gaar noqday biduuni cudrin cudur daar la-aan qaydkaasaynu u xidhayna waayo imaam shaafici raxmat ullaahi caleyh laftiisu xadiiska inuu salaada soo celinayo marka masalan man sallaa khalfa safi waxdah midkii safka gadaalkiisa keligii ku tukadaa xadiiska sixadiisu ku xidha oo xadiista uu markaa tacliiqiyey xidhit markaa uu ku xidhay ansixidooda inuu qaadan lahaa ayay ka mid tahay maadaama xadiiskuna saxiix yahay madhabka imaam shaaficiyun buu laftiisu ka mid noqonaya waayo xadiisku waa ansaxay waana sugan yahay nebigu sala allahu alay waslm inuu amray qofkii safka gadaalkiisa keligii ku tukaday inuu soo celiyo marka haddaanu cudurdaar lahayn haddaanu cudurdaar lahayn waxa weeye shaksiga noocaasiya dee salaadiisu sax ma noqonayso madhabkana kuma waafaqayno laakiin haddii ay intaa ka baxsato oo aanu keligii noqon waa laga fiican yahay in la arko laba shaksioo halkaa safka keligood halkaa dambe kaga xidhan sida dadka qaarkood sameeyaan waa laga fiican yahay oo qaab saxa maaha lakiin salaadoodu waa ansaxaysa mar haddaanu munfarid khalfa saf ahayn mar haddaanu keligii ahayn ee safkii oo aan buuxsamin laba xaggaa dambe ku xidhaan salaaddii waa u ansaxaysaa oo salaadiina waa baatila ma odhanayno lakin dee waciid bay ku jiraan iyo marka adilada kale ayay khilaafeen man qadaca safan qadacahu llah waman wasala safan wasalahu llah qofkii saf xidhiidhiya in alla xidhiidhiyo kii gooyana alla gooyo macnaha waciidka ayay ku guda jiraan iyo adilada kale amraysa in safka waxa weeye alawal falawal la dhammaystiro oo safafka la ysku dhejiyo oo waxa weeye gacmaha walaaladii in loo dabco iyo adilada sidaa tilmaamaysa oo meelaha daldaloolo la awdo yani taasi bay khilaafaysaa marka waa laga fiican yahay laakiin burin mayno mar haddaanu keligii cidlo taagnayn marka ilaaqa uu sidan u ilaaqayo ee uu rabo hadduu keligii halkaa dambe kaga xidho masaajidka ummaddii kalena halkan safan tahay inay iska ansaxayso ayaynu qeydkaa u xidhayna oo leenahay bishardi waa inaanu keligii ahayn hadduu xitaa keligii noqdo fii bacdi alaxyaan waa u ansixinaynaa waa markuu cudurdaar leeyahay tan kugu qasabtay halkan uu ku taagaya sida safkii inuu ka buuxsamo oo meeluu ka galo waayo oo masaladii ahlulcilmigu in badan isku khilaafi jireen taasi baynu rajaxaynaao waxaanu leenahay hadduu cudurdaar leeyahay way u ansixi amaa haddii kale uma ansaxayso marka intaasun baynu ku khilaafaynaa sida kale masaladu sidaa uu u dhigay baynu u daynaynaa wa ayi mawdicin wa fii ayi mawdicin meel kasto sallaa uu ku tukado ma'muumku fi lmasjidi masaajidka gudihiisa bisalaati alimaami ay raabitan xaaluu yahay mid ku xidhaya salaatahu salaadiisa bisalaati alimaam imaamka salaadiisa wa huwa xaaluu markaa caalimun og yahay ma'muumku bisalaatihi ay bisalaati alimaam imaamka salaadiisana uu og yahay oo uu la socdo ajzaahu waa gudaysa oo asalkeedaba iqtidaaga shardi waxa u ah inuu shaksigu og yahay bisalaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa waayo inamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamkaba waxaa loo yeelay in lagu daydo de haddaan ku dayashadii suuragalba ahayn oo sifo aada ugu dayda dayataba aanad haynin dee waxay noqonaysaa inaanay suuro gelaynin markaa iqtidaagi marka wixii iqtidaagaasi ku suuro gelayo waa lagama maarman man laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib shayga waajibka ahi wixii aanu la-aantii dhammaystirmaynin isna waajib buu noqon marka in la ogaadaa waa lagama maarmaan waa shardi asaasiya haddii kale kumaba xidhnidba maxaad kaga xidhan tahay mar haddaydaan isba ogeyn ajzaahu waa gudaysaa buu maa lam yataqadam caleyh waa intaanu ka hormarin oo imaamka waxaa lagaa rabaa qowl iyo ficil iyo makaan dirkaba inaad ku raacdo dee aad kaga dambayso waa dabajoog noqoto ee haddaad kaba sii horayso yani masale saxa maaha adugu ahlulcilmiga qiil waa jiraa ansixiyaa laakiin masale saxa maaha waa inaad imaamka ka dambayso waana sidii la yaqaanay ee waxa weya nebigu sala allahu alayh wasalam marnaba ka horayni aanay sugnaan salluu kamaa ra'aytumuni usallii ayaanay markaa gudagelaysaa oo sidii nebiga la arkay sala allahu alay wasalam isagoo u tukanaya si la mid ah in loo tukanayo wain salla hadduu tukado ma'muumkii may cafwan imaamkii wain sallaa hadduu ku tukado ay ilimaamu imaamkii fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa imaamkii haddii uu ku tukado wاlma'muumu wa xaal alma'muumu ma'muumkuna khaarij almasjid masaajidka debadiisa uu ku sugan yahay oo qariiban minhu u dhow xaaluu yahay mid u dhow qariiban mid u dhow minhu ay min almasjidi masaajidka bacdu ahlilcilmina waxay u celiyaan damiirka imaamka laakiin waxaa sax ah in masaajidka loo celiyo waayo alcibratu waa bilmasjid laa bilimaam oo masaajidka asalkeedaba cinda shaaficiya dee maqaam qura ayuu leeyahay oo waa sidaa uu inoo lahaa marka horeba meeshuu kaga tukadaba marka imaamka intay isu jirtaan waxba ictibaar ma leh ictibaarku waa masaajidka hadduu doono masaajid weyn buu noqon karaayoo dee kumanaan tallaabo isu jira marka cibradu waa masaajidka marka wain sallaa hadduu tukado fi lmasjidi masaajidka gudihiisa imaamku hadduu ku tukanayo waa xaaladii labaad wlma'muumu waxaal alma'muumuna khaarij almasjid masaajidka gadaalkiisa uu ku sugan yahy oo debadiisa uu ku sugan yahay oo qariiban minhu laakiin u dhow xaaluu yahay mid u dhow laakiin minhu ay min almasjidi masaajidka uu yahay kii u dhow debadiisa ha noqday debadiisoo fog maaha eh waa debadiisoo masaajidka ku dhow wey wa huwa isaguna caalimun uu og yahay ma'muumku bisalaatihi ay bisalaati alimaam imaamka salaadiisa uu og yahay oo mid la socda oo intiqaalaadkiisa la socda uu yahay ama imaamka ha arkayo ama safafkan ku xidhan qeyb ka mida ha arkayo ama waxa weeye mubaliq mid soo gaadhsiinaya cod ha soo gaadhaya walaa xaa'ila hunaak wax teedahina halkaa aanu ku sugnay jaaza waa banaanta jaaza waa bannaanta wuxuu tilmaamayaa haddii imaamku masaajidka ku jiro oo markii hore labaduba masaajidkay ku wada jireen laakiin maanta imaamkaa ku jira ma'muumkuna waa ka baxsanya haddii imaamkii masaajidka ku tukanaya ma'muumkuna debadda ka joogo laba qodob buu markaa u xidhay oo weliba meeshuna ay meel ku dhow tahay laba qodob buu xidhay bishardi inuu og yahay haddaan qariibantana aynaan qodob saddexaad ka dhigin waayo isaga laftiisu sidiisuu muhim u yahay cinda almadhab qariiban minhu oo u dhow kow wahuwa isaguna caalimun bisalaati salaada imaamkana wuu la socdaa oo mar kastaba imaamka halkanoo qura kuma gaarahe fii kulli mowdic haddaad bannaan adiga imaamku wada joogtaan iyo haddaad labadiinuba masaajidka ku wada jirtaan iyo haddaad labadiinuba midkiina masaajid ku jira midkiina ka baxsan saddexda xaalaba laabudda an yakuuna alma'muumu caalima bisalaati imaami waa lagama maarmaan inuu noqdo imaamku mid og salaada imaamkiisa oo la socda si dee iqtidaagu ugu suuro galo walaa xaa'ila hunaak qodobka saddexaad wuxuu yidhi wax teedahina aanu u dhaxayn teed kala teedayaana oo muruurka diidaya maritaanka aragtida ma diidayo hadii la doonto daaqadba ha noqotee laakiin maritaankuu diidaya in la maro teed diidaya oo weliba aan ku xidhiidhsanayn albaab furan iyo wax la midana oo haddaad meelahaa xidhan aad ku beegnaatide laakiin albaabkaa dhexe furan yahay oo safka qeyb ka mid ahina albaabka la xidhiidhsan tahay yacni cinda almadhab waxay noqonaysaa inaanay ishkaal lahayn bacdu ahlilcilmina itifaaq baabay kusoo rareen in waxa weeye markaa salaadaasi ansaxayso badimi bacdu ahlilcilmina biitifaaqi ala'ima bay yidhahdeen fi jamiici almadaahib lakiin adugu qiili yaroo diidaya waa jira marka ay sidaa tahay way bannaan tahay buy taasi iyadoo ishkaal ma laha oo waa bannaanta qariibka uu sheegaya dhowaanshiyaha madhabku waxay u yaqaaneen saddex boqol oo dhudhun wixii gaadha ayay qariib u yaqaaneen oo masaajidka ha- aakhirkiisa halkiisa dambe iyo shaksigu halkuu soo taagan yahay laleeyahy waa u dhow yahay saddex boqol oo markaa dhudhun waa qadar adigu ilaa boqol iyo afar iyo afartan mitir meelaha ah noqonaya loo dhoweyn ahaan ilaa boqol iyo afar iyo afartan mitir meelaha arrinta noocaasi ah ayay yidhaahdaan waa dhow yahay marka in qadarkaana uu u jiro masaajidka iyo wixii ka dhow salaadiina uu la socdo say uu- meeshiina teedaanu jirin salaadaas waa ansaxaysaa ama haddii uu meeshii teed yaallo ama uu ka fog yahay oo intaa masaafada aynu sheegnay ka fog yahay ama aanu salaaddii imaamkaba la socon dee meesha ma taallo waxa weeye salaad laysku xidhan yahay meesha ma jirto markaa saddexdaba adigu xoogaa haddaynu isnaano daba gala waa laga yaabaa hadalku inuu nagu dheeraado markaynu ururino hadalka isnaano soo khulaaseeya waxaynu odhanaynaa taa hore qariiban minhu waa lagama maarmaan laakiin saddex boqoloo dhudhun iyo qayrkeed in lagu xidhaa daliil bay inooga baahanaysaa oo sax maaha in tira la sheegaa ee curfigaa loo celinayaa shaksigaasi shaksi loo nisbayn karo imaam buu ku xidhan yahay ma yahay marka dadku eegaan dad aragto laba qof oo ban taagan meel ban oo bannaan ahoo midna halkaa taagan yahay qayb dambena halkaa taagan tahay de waxa weeye ummaddu markay eegto haddii laysu nisbayn karayo ama shaksigaasi shaksi masaajidka la haysta loo arki karayo curfi ahaan salaaddu way ansixi karaahaday doonaysa iyo qaabkay doonaysada kaleba hal ahaatee mar haddii laysu nisbaynayo waayo nisbe laysu istaagayo oo daliilku gaar u khasisay baan jirin oo iqtidaagii ku ansaxayo marka curfiga in loo celiyaa lagama maarmaan bay noqonaysa abwaab badan oo ka mid a axkaamta siba baabka cibaadaadkana kelmaddan aynu tilm- aynu tilmaamayna waa loo celiyaa sida qofka janaasada raacayoo kale hebel janaasadu la socdaa waxaweye curfiguun baa loo eegaya dad gaarhigaaga barbarkaa iskala marayso curfiguun baa laguu eegaya ee in lagu yahdo sudiga adigu dheegaa marayay dee ama dheegaa aan mara ama aan dhinacaa mare eh ummadda muslimka ee meesha maraysa heer laleeyahay ninkani janaasadu la socdaa oo ama wuu la joogaa oo lay nisbaynaya ma tahay mise nin geeliisa la joogaa lay nisbaynaya waa inuu labadaa la kala caddeeya marka yacni nisbada noocaasi ah ee curfiga loo celinayo ayuunbay noqonaysaa shaaficiyada lafteedu iyaguba daliil gaara halkan uma tilmaamayaan curfigii waktigaa iyaga laftoodu qaacidadun bay ku dhisantahe ayay sidaa u arkayeen ilaa saddex boqol oo dhundhun meelahaasi inay noqonayso meesha la odhan karo qofkaasi qofkaa waa ku xidhan yahi marka ta hore masalada curfigaynu u celin oo saasaynu kaga baxaynaa oo laakiin qadar tiro gaara oo saddex boqoloo dhudhun iyo ilaa boqol iyo dhowr iyo afartan kaa mitir iyo waxba ma odhanayno curfiga unbaa loo celin Een, caalimun bisalaatihina iyadu waa lagama maarmaan oo ishkaal ma leh walaa xaaila hunaak wax teedahay waa inaanu jirin adigu athar markaa daciif ah ayay u qaateen oo masalada u daliishadeen laakiin ahlulcilmigu mas'alada waa isku maandhaafsiisan yahay oo qaybina waa diidayaan oo athar qura uun maahe dhowr daliil bay u daliishadaan laakiin iqtidaagu hadduu suuragal yahay haddii iqtidaagu suuragal salafkana in badan waa ka sugan tahay iyagoo ansixiyey iyadoo teed jiro marka qaarkood haddii webiyaal iyo waxyaabo kale ku dhex marayaan ay baneeyeen marka ahlulcilmigu waxaad mooddaa saddex qowlun bay adigu masalada ugu macruufsan oo ay ku soo ururiyaan in la yidhaahdo haddii teedba jiro cudurdaar iyo cudurdaar la-aanba ansixi mayso masalada halkaa lagu hor istaago halkaa shaaficiyu taagan yihiin iyo imaa in la yidhaahdo haddii cudurdaar jiro iyo haddaanu jirinba teedka dabadii way ka ansaxaysaa salaadu mar hadduu og yahay salaada imaamkiisa halkaa dibadda hadduu iskaga tukado masaajidka qaybibaha bannaanaatee waa ansaxaysaa iyo in la yidhaahdo cinda alcudri oo qurun bay ansaxdaa marka cudurdaar meesha jiro waayo haddii kale qofka dibaddaa ku tukanaya waxa weeyaan qof ku tirsan maxalkii salaada maaha jamaacaduna shaksiga wakti iyo mowdic labadaba waa inay ku jamcismaan oo labada jamaacada isugu xidhanaya mawdicuna waa inuu mideeyaa zamankuna waa inuu mideeyaa markaa shaksiga dibidaha iskaga tukanaya ama halkaa dambe iska soo taagan kuma xidhna qowlkaa u dambeeya ayaynuna markaa u iilanaynaa oo ah cudurdaar haddii jiro khaarij almasjid waa ansaxaysaa weligeedba teedkay doonto hal ahaatee haddaan si cudurdaar jirin arrintaasi arrin saxa ma aha oo arrin fiican ma aha haddii albaabku kuu furnaa oo lagaa xidhana markii hore isagoo kuu furnaa lagaa xidhana waxay geliyaan madhabku qaacidada yuqtafaru fi اdawaam ma laa yuqtafaru fi اlibtidaa macnaha sii jirista waxaa lagu dhaafaa waxaan bilowga lagu ogolaan oo lagu dhaafay marka mar hadday markii hore iyadoo waddadu kuu furan tahay salaadda aada gashay oo lagaa xidho salaadaadu way kuu jiraysaa dawaamkaa daraaddeed baa lagugu saamaxaya waanay ku ansaxaysaa marka insha allahu masaladaana khulaasadeeda saasi ayaynu kaga baxaynaa baabka jamaacaduna had iyo jeer abwaabta fiqiga siiba baabu salaa marka la joogo axkaamta fara badan leh ee intaasoo masale intaasoo weji laga eega bay ka mid tahay marka insha allahu intaasi ayaynu kaga gudbaynaa faslu yajuusu lilmusaafiri qaslu salaati arubaaciya yajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri kii sadcaalka ahaa qasru salaati arubaaciya salaaddii afar laydaahayd inuu qasriyo ayaa u bannaan inuu gaabiyo salaaddii afar laydaahayd oo duhurkii iyo casarkii iyo ceshihii inuu gaabiyo oo mid kastaba laba ka gooyo laba ku reebo ayaa bannaan bikhamsi sharaa'id shan shardi marka la helo an yakuuna safaruhu bikayri macsiya safarkiisu waa inuu yahay macsi la-aan oo safarkiisu mid aan macsi ku dhisnayn waa inuu yahay oo min baab alqawaacid waxay yidhahdaan alrukhas laa tunaadu bilmacaasi rukhasta iyo ruksooyinka laguma xidho waxa loo yaqaano macaasida oo macaasi looma sababeeyo loo laguma xidho marka wuxuu leeyahy marka koowaad salaada afarleyda ah hortu salaada la gaabiyaa waa afarleyda uun ee salaad kaloo la gaabiyaa ma jirto adigu haddii laga tegi waayo waxa weeye salaada khawfka hal ragcad ma laga dhigi karaa waa masale ahlulcilmiga agtooda macruuf ah insha allahu markaynu halkeeda maraynana ayaynu kelmad ka odhan doonaa lakin waxa weeye salaada la gaabinaya waa afarleyda asuma min laba laga dhigi bhamsi sharaaid shan shardi marka le kow safarkiisana waa inuu yahay bikayri macsiya mid aan macsi ahayn oo safarkani waxa weeyaan qasriga ruksada looga dhiganayaa waa inuu yahay mid aan macsi ku binaysnayn mid macsi dhexdiisa lagu sameeyey maaha oo dee bani aadamku macsuumin maaha macsida intii uu doono kaleba dhexdiisa ha ku dhacdo ee waxaa looga jeedaa safarka laf ahaantiisu waa inaanu ku binaysnayn macsi sida inuu qudaacu duruq iyo inuu wax markaa raadsado ama buqaad iyo in wax la noqdo sadcaalkanba waxaa loo gelaya imaamka muslimiinta in lagu duulo oo arrintuba waxay ku dhisan tahay oo sadcaalkanba keenay waxa weeyaan dagaal aan sharciga ku bannaanayn baa masalan la gelayaa ama waxa weeye wax kale oo aan bannaanayn baa la gelaya iyo wixii la mid ah ama waa gabadh ninkeedii ka dudaysa oo markaa qaab sadcaalkuba saasuu ku dhisan yahay waa ka baxsi ama waa addoon ciddii lahayd ka baxsanaya iyo wax lamid ah oo sadcaalka laftiisuba wuxuu ku dhisan yahay macsi marka sadcaalka noocaasi ah ma banaynayaa ruksada mise ma banaynayo bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen adilada sharcigu way idlaaqday oo way iska sii daysay safarada wax banaynaya ee rukhasta banaynaya ama soon ha banaynayo ama tayamum ha banaynayo ama waxa weeye wixii kale ee masalan salaad la gaabinaya ama wax kale ha banaynaya mar hadday sidaa tahay sadcaalku noocuu doonayaba ha noqde ee ruksadu waa bannaan tahay runtii xooggiisana qowlkaasi waa leeyahy qowlka kale laftiisu aad buu u xoog badanyay waxa uu tilmaamay rukhastan iyo waxyaabaha noocana dee alla wuxuu inoogu baneeyey oo sharcigu inoogu fududeeyey in daacaadkiisa loo kaalmaysto shaksigana wuxuu u kaalmaysanayaa bimacsiyatihi oo alle macaasida la caasiyayo ayuu u kaalmaysanayaa rukhastan oo gebigiisuba marka la yahdo salaadaa waad jamcin kartaa waxay noqonaysaa ciidankii muslimiinta inuu ku weeraro waktiga ay salaadooda tukanayaan oo is yidhaahdo war innagaa duhurka iyo casarka duhurkaynu jamcinayna dabeedna markay casarka galaan ayaynu la eeganaynaa weerarka ila inagu salaaddii horeynuu jamcinay dabadeedna macsidiibuu rabaa rukhastan inuu uga faa'iidaysto oo u kaalmaysto waxaanu heli karayaa si uu ruksadii safarka loogu baneeyey ula yimaado inuu toobad keeno toobadna ma ogola waa kan sii istimraaraya macsidii maadaamay sidaa tahay waxa weeye waa inaanay rukhastii dee kaalmo iyo taageero ugu noqon macsidii marka runtii adigu aqwaashu iminka waanu masalada waan dee hadalkumaan koobayaaye wejiyo badan bay qoleba ka istaagtay markaad si dhaba u eegtana waxaad arkaysaa inay labada qolba aada u xoog badan yihiin iyo sida laysugu jawaabayo waxaa weeyaan qolada le wixii alla u baneeyaa u diideysaan oo xitaa baktigii inuu cuno iyo waxyaabihii nooca ahabaa u diideysaan oo naftiisa ad dilaysaan iyo qolada kale odhanaysa m naftiisa ma dilayna isagaa dilayo inuu toobadkeena diiday ee waxa weeye anagu maanaan dilin alle u toobadkeeno cun baanu leenahay rukhastana la kaalay adugu masaladu waa iska hadal badan tahay ma doonayno inuu si badan isuusoo dul taagno tabtaa madhabku maray waxba tacqiibin mayna tabteedaynuu daynayna marka an yakuuna safarhu bغayri macصiya safarkiisu waa inu macsi la-aan yahay wa an takuuna masaafatuhu sitaةa caشhara farsakhan waana inay tahay masaafadu lix iyo toban ari daaq waa inay tahay lix iyo toban ari daaq adigu ilaa dhowr iyo sideetan waxa weyaan kilomitr meelaha ayay noqonaysa labiyo sideetan iyo bari waxbay sheegaan qolaba adigu sibay u tiriyaan lakin qiyaasahaasay iska noqonaysa wa an yakuuna waana inuu yahay muadiyan mid gudanaya lisalaati rubaaciya salaadan afarlayda ana mid gudanaya waa inuu yahay oo salaadu mid waktigeedii joogo oo uu gudanayo ee mid qadaa waa inaanay ahayn waktigan uu gudanayaa ama waktigeedii asliga ahaa ha noqdo ama waqtulcudrigeedii ha noqdo waktigii asal ahaanu u lahayd sida duhurkii oo kale waktigeedii ha tukanayo ama waktigeedii ha ka raro oo waktigii casarka ha u raro oo waqti cudrigeedii ah ha tukanayo waktigeedii miduu gudanaya waa inay tahay oo labada jeerba adaabay noqonaysaa marna qadaa maaha haddii salaada duhur waktigeeda caadiga alla tukada asalka ah iyo haddii waktigeeda labaad oo casarka alla tukado oo waqtulcudrigeedii a waqtiga cudurdaar ahaan u lahayd yacni midna kastaba adaabay noqonaysaa marka salaadani adaa waa inay tahay aanay qadaa ahayn an yakuuna waa inuu yahay muadiyan mid gudanaya lisalaati rubaaciya salaaddii afarlayda ahayd waa inay adaa tahay oo wuxuu ka dhigayaa qaacidada ay yidhaahdaan ida اجtamaca fi اlcibaadati janib اlxadar wa janib الsafar guliba janib اlxadar yani marka cibaadada ay ku kulmaan dhinac safar iyo dhinac sadcaal dhinaca waxaa leeyahy dhinaca sadcaalka iyo safarkaas ku mid dhinac safar ama sadcaal iyo dhinac negaanshiyo dhinaca negaanshiyaha ayaa la rajaxaa horena waynu soo aragnay qaacidada marka maanta waxay leeyihiin salaaddii hadday safar kaaga tagto oo aada adigoo nig qallaynayso iyadoo dhammaystiran umaad qallayn sida ay tilmaamayaan sidaa wey haddii ay xadar kaaga tagto adoo nig ay kaaga tagtana oo hadhow aada qallaynayso safar dhexdiina weligeedba kaamil umaad kula iman ee waxaad ruksada gaabinta haysataa intaad safar ku dhex jirto o markaad safar dhexdeedun kula imanayso ama safar dhexdii ku qallee hadhow ama kanba kula kaalayo yani markaasumaad haysataa inkastoo masalada kale lafteedu khilaaf sii gelaysa aynu iminka ishaaraya ee ah markaad safar kale ku qalaynayso an yakuuna wa inuu yahay muadiyan mid gudanaya lisalaati rubaaciya salaada afarida miduu gudanayo waktigeed joogo inuu yahay wa an yanwiya alqasra waa ina inuu niyoodo wa an yanwiya waa inuu niyoodo alqasra gaabinta maca alixraami xidhashada la jirkeeda waa inuu niyoodo markuu takbiiratulxraamka la imanayo waa inuu niyoodaa waayo wainamaa likulli mriin maa nawaa qofku wuxuu niyooduu leeyahay salaada markaad gelayso haddaad qasri niyootana qasri baad leedahay haddaad itmaam niyootana itmaam baad leedahay waa marka aynaan qasriga waajibinayo odhanin itmaamba ma jiro waa markaynaan sidaa odhan wa an laa ya'tama waana inaanu ku dayan bimuqiimin mid waxa weeye nig waa inaanu ku dayan mid neg waa inaanu ku dayan oo shaksiga tujinaya mid neg waa inaanu hayn ee haddaad ku xidhato qeyb salaadaada ka mid ah shaksi salaada dhammaystirayuu imaamba kuu noqdo bijusin min salaatig qayb yaroo salaadaada ka mid a xaaladda noocaasiya waxa weeye marka waad dhammaystiraysaa waad dhammaystiraysaa sida markii ibnu cabaas la weydiiyey musnadka imaamu axmed riwaayadda ku sugan waxa weeye muxuu yahay xaalka ma baalu lmusaafir yusalii rakcata ida nfarad wa arbacan ida atama bimuqiimin muxuu yahay xaalka shaksiga musaafirkaah marka uu ee uu laba ragcadood u tukanaya markuu keli yahay musaafirku markuu qof nig ku daydana afar u tukanaya maxay tahay waxa ugu jawaabay tilka sunna taasi waa sunna waa sunnadii nebiga sala allah alay wasalam marka waxa weeye haddii aad ku dayato oo ku xidhato salaada qof muqiim ah in yarna oo salaadaada ka midana ha noqotee sida saxiixa ah salaadda waa la dhamaystiraya sida saxiixa ah salaadda waa la dhamaystiraya marka shantaa shardi marka la helo ayuunbaa salaaddii la gaabin karaya oo laba laga dhigi karaya salaadana waa tii afar la yidhahd ee maqrib lama gaabiyo waa saddexdiisa subaxna lama gaabiyo oo waa labadeeda laakiin salaadaha la gaabinaya waa rubaaciyada waa afar la yidhahd salaad kaloo la gaabiyaa ma jirto wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri kii sadcaalka ahaa an yajmaca inuu kulmiyo bayna aduhri waalcasri ay bayna salaati duhri wa salaati alcasr salaada casr iyo salaada duhur in la jamciyaabaa u bannaan waxaa u bannaan musaafirka an yajmaca inuu kulmiyo bayna aduhri waalcasri salaada duhur iyo salaada casr inuu kulmiyaa u bannaan fii waqti ayihimaa shaa labadooda waqti tii uu rabo inuu kulmiyo ayaa u bannaan oo salaada jamcu taqdiim ka dhigo ama jamcu taakhiir ka dhigo marka uu sadcaalka waxa weyaan socodka ku sugan yahayna taakhiirka u fiican marka waxa weeyaan uu neg yahayna waxaa u fiican taqdiimka laakiin sidaa uu musanifku udhigay baynu ku waafaqaynaa oo labada xaalaba waa bannaanta aduu ahlulcilmiga qayba diidaa waa jiraan lakiin labada xaalaba waa bannaanta wa bayna almaqribi walcishaa maqrib iyo cishana wuu kulminayaa fii waqti ayihima shaa labadooda waqti tii uu rabo jamcu taqdiim buu ka dhigi ama oo xagga horuu isugu soo rari labadaba ama xagga dambu isugu soo rari xagga dambu isugu rari marka jamciga iyo qasriguna laba islaazimaya maaha oo laba ilowba ilow wada socda maaha ee waxa weeye qasrigu wuxuu ku gaar yahay safarka uun oo meel kale waxba lagu qasrin maayo haddii ay xanuun jiro iyo haddii wax kale jiraanba qasrigu salaadu wuxuu ku gaar yahay oo qura safarka amaa jamcigu safarkana waa galaa negaanshiyahana waa galaa oo iyadoo la neg yahayna salaadaa waa la jamciyaa cudurdaar jira daraaddeed sida in xanuun jiro oo shaksigii labada waqti inuu tukado ay dhib ku tahay oo hal mar isugu rarayo ama sidii gabadhii dhabarfurka qabdi waxyaabaha la midka ah ama sida waxa weeye inuu roob jiro oo wakhtiga hore la isugu soo rarayo ama xaajo kale oo markaa dhib ku haysaa inay jirto iyo wixii la mid ah waxa weeye waa la rari karaa oo iyadoo salaadihii dhamaystiran yihin aan waxba laga dhimin cadadkoodii ayaa la jamcinaya oo duhurkii oo afara tusaale ahaan iyo casarkii oo afara sideeddaasaa la kulminaya laakiin safarku isagu gaabintuu la gaar yahay oo masalan qasri iyo macaaljamci inaad isku darto ayaad xaq u leedahay salaaddii inaad gaabiso jamcisana oo tusaale ahaan duhurkii oo laba ah iyo casarkii oo laba ah inaad jamciso jamcintuna waxa weye mid kasta gaarkeedaad u tukanaysa ee goga la isu gelin maayo la isdhex gelin maayo waxay noqonaysaa intaad dee salaaddii loo adimo loo qiimo in masalan duhurkii oo laba a la tukado dabeedna la salaamo naqsado kadibna la qiimo oo misna casarkii oo laba ah la tukado khalaas halkaana ku dhammaato wayajuusu waxaa u bannaan lilxaadiri kii xaadirka ahaa wayajuu wayajuusu waxaa u bannaan lilxaadiri kii markaa negaa fi lmadari ay fii xaali lmadar xaaladda markaa roobka an yajmaca inuu kulmiyo baynahumaa dhexdooda fii waqti luulaa minhuma fii waqti luulaa waqtiga hore ee minhumaa labadooda waqtigeeda hore inuu kulmiyo ayaa u bannaan haddii roob jiro waxa u bannaan shaksigii waxa weeye in labada salaadood ee la jamcinayo sida masalan tusaale ahaan maqribkii iyo cishii oo kale ama duhurkii iyo casarkii oo kale oo qolooyinka qaarkood oo habeenka oo qura ku gaar yeelay way jiraan laakiin saxiixu waa inaanay ku gaarahayn waxa weeyaan labadaba jamcintu iman karto markay labadaba imanayso shuruudo badan bay u dhigaan lakiin waxba shuruud u dhigi mayno sidaa adiladu isaga idlaaqday baynu u daynayna waxaynu leenahay labada ti uu doono ha jamciyo waktigaa hore ha jamciyo haddii roobun jiro ti uu doono waxaynu uga jeednaa haddii roobun jiro innagaa shuruud badan oo inuu marka dambe roobku sii joogto iyo inuu labadaba roobku hayo inuu sidaa noqdo waxba innagaa shuruud badan u dhigin haddii mashaqadii jamaca laysku soo noqonayana daahir tahay oo ay jirto muuqato roobkiina jiroo hayo duu doono ka horeba yaanu ku haynine talabaad ha kugu bilaabe waxa weyaan inaad jamcisaabaa kuu banaan inaad jamciso ayaa kuu banaan ee ta hore ilowba ilow in niyada jamcigu la socota waxba shardi ma ee tan labaad unbaa muhim ah in waxa weeye roobku xaaladan dambe uu jiro oo haddii uu xataa adoo salaada hore dhexda kaga jira kugu bilaabo oo ilaa dabeedna aad aragto roobkaas mahigaanka iska ka haya ta dambena waad la jamcin kartaa awalkii hore yaanad ogaaninba in roobku helaye halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala aclam